gudoomiyaha degmada kismaayo mudane cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa qaabilay gudoomiyaha xiriir kubadda cagta jubbaland axmed cabdulaahi axmed gudoomiyaha isboortska degmada kismaayo aadan iimaan dhaqane iyo guud ahaan bahda isboortska kubadda cagta jubbaland ujeeddada kulankaasi ayaa ah in maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo uu la wareego koox ku dheesha magaca dowladda hoose ee degmada kismaayo taas oo in muddoba ku dheelaysa magacaasi haddaba gudoomiyaha xiriir kubadda cagta jubbaland mudane axmed cabdulaahi axmed ayaa sheegay in laga maarmaan ay tahay in dowladda hoose ee degmada kismaayo wakhti xaadirkan dadaal badan ay geliso sidii kooxdani ay u tayaan lahayd ayna usii horumarin lahayd maadaama magaca dowladda hoose ee degmada kismaayo ay ku dheesho gudoomiya aad u mahadsan yahay nin isboortis oo ahaa weligiisba haddana waxaa waaye ragga uu saaxiibadiisa hadhana isboortiska wada jiro alnaaji beder ragguu rabay inuu la xifaaltamo raggaas waaye uu naadigan la tartami doono insha allah Eh, waan rajaynayaa ninkii oo la xifaaltami lahayn inuu yahay idinka naadiga waxaa idinka rabaa wixii een, akhlaaqiyaadka iyo dee dad mas-uuliyiin hadday idin wataan hadday ciyaar imaato xataa garoonka aad tagtaan in idinka fikirin garoonka dhexdiisa keliya dadka banaanka idin fadhiyo mas-uuliyiintiina xataa inaad sharaftooda ilaalisaan oo magacaa wadataan iyo sharaftiisii ay ilaalisaan dowladda hoosaa wadataan haddaa ciyaar dheelaysaan naadi u baxaysaan khaladaa imaan karo ciyaartooya laga xanaajin karaa buuq kastaa iska imaan karo marka inaa mar walba aad ka fikirtaan mas-uuliyiinta idin fadhiya iyo kooxda sharafteeda ay ilaalisaan kooxdan aysan ku caanbixin koox dagaal badan oo buuq badan aysan noqonin ay noqoto koox mas-uuliyiin wadato oo mar walbaba ciyaar qurux badan soo bandhigaysa aan noqotaan waan rajaynaya gudoomiyahana dee kooxda ciyaartooy badan ka maqan kulli hadda naadiga uu hooseeyo waaye dhanka kale duqa magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa sheegay in ay rajeynayaan in isbeddel muuqda lagu sameeyo kooxda isagoona hadalkiisa sii raaciyay in horumarka naadigana uu la mid yahay horumarka guud ee ka dhacaya kubadda cagta jubbaland tiimkan waxaa garbaha ka taagan dhammaan shacabweynaha magaalada degmada kismaayo oo dhan gaar ahaan waxaa aada ula shaqaynaya guddoomiyeyaasha xaafadaha maalintaa cayaaraysaan macaakababeyd waa laydin tumaya horta ogaada waawey garoonka waa la yaabayaa haddii alla idmo Eh, waxaan rajaynaynaa inaynu koobka qaadno inagu hadda waxa weye meelo kaa la sheegayaa laakiin laftigiisa aan rag isku haysanaa kismaayo waa xudunta sboortiska waana hooyadii eh, sboortiska soomaaliya waa marka heerkii lagu yaqaanay yaynu geynaynaa haddii alla idmo wixii ka dhiman kooxda ka dhiman macalinka kooxda iyo guddoomiyaha kooxda banaadiga laga rabaa inay qorshahooda la yimaadaan annagana waxa weeye waanu ku garab istaagaynaa koobkana waa qaban doonaa waxaan rajaynaynaa isbeddel muuqdaa inuu naadigan ku dhaco naadiganoo kacayna waxay la mid tahay sboortsiga jubbaland oo kor u kacay oo dhan markii naadigan kor u soo kaco oo degmadii yahay rag badan oo ganacsataay oo meelaha ku naman iyo kuwo awal xoog isbidayey markaan dusha ka marno sboortska dhan baa kor u soo kacaya marka waxa weeye sidaasna waxaa ku dhismaya sboortsiga jubbaland baa ku dhismaya